ciidamada booliska gobolka mudug ee labada maamul ayaa ku guulaystay qabashada kooxa dhallinyaro ah oo la sheegay inay dhac ka geysteen magaalada gaalkacyo iyo kuwa lagu eedeeyey inay ku howlanaayeen samaynta lacaga been abuura tani oo ku-xigeenka qaybta booliska gobolka mudug ee dhanka galmudug maxamuud cilmi gulaafe ayaa sheegay in taliyaha qaybta booliska dhanka puntland ay ku wareejinayaan nin dhallinyaro ah oo gaari ka soo dhacay dhanka waqooyi ee magaalada gaalkacyo kaasi oo ciidamada isku dhafka booliska ay gacanta ku soo dhigeen halkan waa saldhigga booliiska gobolka mudug ee galmudug marka saaka waxaan wareejinaynaa nin dhallinyaraa oo gaari ka soo dhacay dhinaca puntland hadda waxaa nala jooga taliyihii qaybta ee dhinaca puntland iyo saraakiil kale iyo ninkii gaariga lahaa ayaan ku wareejinaynaa gaarigii oo la soo qabtay isagoo gatay iyo isagii oo oo dembilah ama eedaysanah oo aan weli la xukumin ee sidoo kale laba nin oo dhallinyaraa dhallinyarada gobolka muduga oo lacag doolara oo faalsaafay sarrifahayeen saddexdaa dhallinyaro oo maxbuuskaana taliya qayb sidaas aad kula wareegtid taasoo ka mida wada shaqayntii gobolka ku midoobay amniga in laga wada shaqeeyo qayb ka mida ah ciidanka soo qabtay waanu mahad celinaynaa booliiska gobolka mudug oo dhan buu ahaa laakiin taliya xigeenka ciidanka isku dhafka ayaa howlgal ka watay laakiin gobolku way u dhammaayeen waanad ku mahadsantihiin inaad saaka noogu timaadaanoo la wareegtaan taliyaha qaybta booliska gobolka mudug dhanka puntland axmed cismaan axmed deere oo la wareegay saddex ruux oo laba ka mid a ay ku eedaysan yihiin samaynta lacaga been abuur ah oo sida la sheegay lagu dhacayay hantida shacabka gobolka ayaa sheegay in la marsiin doono sharciga islamarkaana lagu qaadi doono xukunka ay mutaystaan ku-xigeenka ciidanka isku dhafta ah saraakiishii kale askartii soo qabatay oo booliska ahayd waad mahadsantihiin waagii kala wareegnay ciddii ciqaab yeelatan ciqaabteeda way mutaysan doontaa haddii ay leedhahay hadday u badan tahay ciddaan ciqaab lahaynna insha allah iyaduna xeerkii kaleetay mudan doontaa haddaan maxaabiistaa waa la wareegnay iyo gaadiidkii aad baad u mahadsantihiin hal qoor baa iga dhiman waxaa rabaa lacagta lagu soo qabta nimankan waxaa hadda ka haysaan sibil intaa waa codsanaya waana mahadsantihiin wada shaqayn wanaagsan soo dhawayn wanaagsan aad baad u mahadsantihiin waa idiin mahad celinayaa howlgalladan ayaa ahaa kuwa si wada jira ay u fulinayeen ciidamada booliska gobolka mudug ee loo aas-aasay xasilinta xaaladaha gobolka ka dhaca iyagoo dhan walba ka sameeya howlgallo baaritaano ah oo lagu xaqiijinaya amniga gobolka mudug waxaana dhowaan ciidamada isku dhafka ay sameeyeen howlgallo lagu soo qaqabtay kooxa lagu eedeeyey in ay amni darri ka wadeen magaalada gaalkacyo cabdiwaaxid macalin isaaq v o a gaalkacyo